subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo ee raadi haysanaay qodobada saaka wararkan aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah fatahaada webiga shabeelle oo saameeyey waxsoo saarka beeraha tuulooyin hoos yimaada magaalada jowhar madaxweyne xasan sheekh oo dhagax dhigay xaafad casri ah oo laga hirgelinaya magaalada muqdisho mashruuca dhismaha garoonka kubadda cagta caabud waaq oo la daafuray qodobadaasi qodobo kale ayaad ku dhageysan doontaan ee kusoo dulka dhegeystayaal warka subaxnimo ee raadi haysanaay
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabto dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan magacaygu waa abdaxsiis xasan mucalin waana subaxnimo arbaca taariikhda waxay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha oktoobar sanadka labada kun afar labaatanka fatahada webiga shabeelle ayaa saameeyey waxsoo saarka beeraha tuulooyin hoos yimaada magaalada jowhar saare cabdi xuseen ayaa faahfaahinaysa tuulada raqayle cumar guudle waxa ay ka mid tahay tuulooyinka hoos yimaada degmada tani jowhar ee caasimada maamulka hirshabelle tuulada waxaa xilligan saameyn weyn ku yeelatay fatahaada webiga shabeelle oo dhammaan cagta marisay dalagyadii u beernaa dadka tuulada oo ah dad beeraley iyo xoolo dhaqato isugu jira gudoomiyaha tuulada ibraahim mustaf ayaa warbaahintiisna kaga warbixiyey saameynta ka dhalatay fatahaada webiga shabeelle isagoo sheegay in xilligan cuduro badan ay ka jiraan tuulada oo ay ka mid tahay maleeriyada
waa iska xaal xun tahay fatahaad kasoo baxay buq bayaxaaw kasoo baxday tuulada raqayl cumarguudla ku dheeshay dalageeda iyo beeraheeda ku dheeshay tuulada raqayle waa iska xaal xun tahay meelay aada ma laha meelay ubaxsana ma laha tuulada raqayle cumarguudle waxay nagu yeeleen saameyn waxay nagu yeeleen horta beerihii oo dhan waa isku waxeysa waa isku waxeeyeen waa gooyeen waxaan filaa tuuladana inay kusoo dhawaadeeno loorar iska dhignay mehi tuulada biyaha soo galli lahaayeen oon loorar iska dhignay oy saas beeraha dalagale oynaaga dheeleen laakiin tuulada waa ka badbaadsani kun iyo laba boqol qoys ayaa ku nool tuulada kahortakiyo waa samaynay meelihii oon oon kacabsi qabni oo beledka ay tuulada aaga soo galli lahaayeen waxaan dhignay looriyooshin ayaan iska dhignay intaasaan aaga hor tagnay waxaan ka helnay malaha maamulka iyo hay-adaha ilaa iyo haddaba waa kawarsigoynaa ilaa iyo caafimaad daro waa socdaa marka qaneecaba tuulada dadka joogo ama ilmaha joogo ama camoolaha joogo ayaa laahoysabo malaariyo ifow wax dhan waa isku lahaysay marka dhibaatadaas xuuqlaha tuulada ka jirto waa dhibaataysannahay meelan ka baxno oon gobolka shabeelaha dhexe aan hadda nagu soo dhow toddoba kiilo toddoba kiilo iyo bar oo miter ayaan iskugu jirnaay wax haddo gargaar oo noogu imaan wahaayna ma jira saman yahaan waxaan baaq aan jeedinaa hay-adaha samafalka ah inayna caawiyaan tuulada raqayle cumar guudle inay hay-adaha na garab qabtaan masaakiimanka ku nool agoomanka ku nool camoolayaasha ku nool duquuda ku nool iyo tabaruuca meesha joogo inay la tabaruuco oo masaakiintaas la caawiyo oo saddex bilood intay biyahan ka baxaayaan dhiig joojin la siiyo aan hay-adaha samafalka aan ka codsanaa tuulada waxaa ku nool dad aad u badan kuwaas oo noloshooda ku tiirsan tahay tacabka beeraha iyo dhaqashada xoolaha waddo interlog ah ayaa laga dhagax dhigay degmada kaaraan ee gobolka banaadir maxamed nuur xuseen ayaa faahfaahinaya gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed yeriye yabo ayaa dhagax dhigay waddo interlog ah oo laga hirgelinayo degmada kaaraan ee gobolka banaadir munaasabada dhagaxdhiga ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir kan degmada kaaraan iyo qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmadaasiha waddadan sida hore looga dhawaajiyo waddadan waxaa la dhahaa qoob doore waa waddo weyn waaxda wajaarna halbowlo u ah waaxda wajaar waxaa ka socda abaabul shacabka deganaa way is abaabuleen dhammaan xaafadaha dhan interroog ayaa ka socdo wadana guddoomiye annaka qorsheena wuxuu ahaa waaxda markaan interlooga wadoodhika wadoodhika dhan aan hergelino inaan hal mar xarag jarno laakiin bulshadii iyo dadka kaaraan deganeen oo aan ka warhanin shaqada ka socota qaybo ka mida waxay waxay nagu dhaheen mar kasta wax baa la dhaax dhigaa wax la xarag jaraayana ma arkin laakiin anaga qorsheen wuxuu ah hal mar inaan xarag jarno kaaraan waa degmo weyn markii la fiiriyo degmooyinka gobolka banaadir degmooyinka ugu waaweyn ay ka mid tahay xagga abaabulka xagga shacabka xagga deegaanka degmo aada iyo aada u ballaaran waayo waxaan markhaati ka nahay maalmo dhoweedna aan ka markhaati kacno in horumar baa horumar baaxad weyn inuu degmada ka socdo oo waddooyinkii la dhisaayo oo amnigii laga shaqaynaayo oo abaabulkii bulshada iyo maaragtay wacyigelintii laga shaqaynaayo oo mukhaadaraadkii lala dagaalaayo oo dowladnimadii dabcan degmada kaaraan iyo dadka degan awalba dad dowladeed ahaayeen oo weligood dowladda hor garab taagnaaye waxaas oo dhan waxaan rabnaa inaan uga mahad celinno guddoomiyaha degmada kaaraan faarax cadaani horumarkii aan ka sheekaynaya hadda oo degmada kaaraan ay ku tillaabsatay oo ku socoto ayay ka mid yihiin mashaariicdan weliba waa kuwii dee dabcan ugu horreeyey kuwo badan ayaa hadda sidaan oo kale shaqa ku socotaa oo dhismihii ku socdaa maalmaha soo socda la xarig jari doonaa mashruuca dhismaha garoonka kubadda cagta caabudwaaq ayaa la daafuray cabdifataax axmed macluw ayaa soo jeedinaya wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha maamulka galmudug cabdiwahaab sheekh abuukar ayaa daafuray dayactirka dhismaha iyo roogdhigidda garoonka kubadda cagta ee degmada caabudwaaq ee gobolka galgaduud daafurka dhismaha iyo roogdhigidda garoonka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiiro ka tirsan maamulka galmudug maamulka degmada caabudwaaq iyo marti sharaf kale gudoomiyaha degmada caabudwaaq muxiyidiin aadan weli ayaa ka hadlay ahamiyadda ay leedahay dayactirkan lagu sameynayo garoonka ciyaaraha caabudwaaq iyo waxyaabaha ay ka tari doonto tayada kooxaha ku ciyaara halkaasi waxaa farxad noo ah inaan stadiumkii degmada caabudwaaq ee kubadda cagta dhagaxdhigiisii aan u joogno khaasatan qaybtii roogga lagu dhigayey roogga cagaaran waxaan ognahay marxalado badan inay soo martay meeshani dhismaheedii hore laakiin hadda ilaahay mahadiis inay marayso marxalad in roogii cagaarnaa la dhigo oo halkan laga fidiyo shaqadaas oo ay iska kaashadeen dowladda galmudug ndhe dowladda federaalka ah sidoo kale dowladda galmudug oo madaxweynuhu ugu horeeyo halkan dhagax dhigay iyo wadamada norway iyo switzerland oo ayaguna maalgeliyayaala ah mashruucan runtii waan ku faraxsannahay waxaan rajaynaynaa qeybaha dhiman ama tarabuunka iyo hagaajin badan oo dayactir fara badan oo kale oo ka dhimanaan doona in iyadana stebiska dambe ay noqon doonto oo marar kale aan iyadana isugu imaan doona hadduu ilaa yidhaahdo maanta wixii ka dambeeya waxaan rajaynaynaa muddada mashruucaas markuu dhammaado sidii loogu talagalay inay degmadu ugu shaqayso isboortiskeedu dhallinyarada ay ku ciyaar wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha maamulka galmudug cabdiwahaab sheekh abuukar ayaa u mahad celiyey madaxweynaha maamulka galmudug iyo guud ahaan bahda cayaaraha ee qeybta ka qaatay in uu heerkani soo gaaro garoonka cayaaraha magaalada caabudwaaq ay daafurto bilowgii ama maaragtay dhammaystirto dhagaxdhigii madaxweynaha cabdikaari qorqoor uu dhagax dhigay garoonkan misna uu maaragtay dayactirkiisii iyo roogdhigidda uu isaga soo bilaabay ee wasaaradda daafurto si gaarana waxaan kaga mahad celinaynaa madaxweynaha oo juhdi badan ku bixiyey horumarka dhammaan deegaanada galmudug oo intii uu joogay intaasoo mashaariica ama maaragtay dhismaa ama horumara uu ka shaqeeyey oo maanta u dambeeyo maaragtay garoonkan aan joogno garoonka xabudwaaq maaliya ka gaadho sidoo kale waxaan yacni hambalyo iyo farxad la wadaagayaa dhammaan reer cabudwaaq oo aan u marinayo guddoomiyaha maayarka ee gaar ahaan bahla sbortiska cabudwaaq oo runtii ah horyaalka ama liidka sbortiska galmudug oo aad garanaysaan xilligii yani ciyaarihii u dambeeyey oo horyaalkii galmudug ay soo qaadeen koobka isna ay mudan yihiin bogaadin iyo sharaf waan ku faraxsanahay garoonkii maanta in heer cabudwaaq maaragtay bahda sbortiska cabudwaaq loo dhigi doono roog caalami ah misna ay ku cayaari doonaan taana mahaddeeda waxaa madaxweynaha uu ka dhabeeyey kadib markii ay ku guulaysteen hogaaminta gobolka koobka galmudug horyaalkiisii in garoonka si deg dega loogu maaragtay roog dhigo sidoo kale waxaan u mahad celinayaa dhammaan howlwadeennada sbortiska dayactirka gabagabada ah ee lagu sameynayo garoonka cayaaraha caabudwaaq ayaa lagu wadaa in wax badan uu ka taro tartamada kala duwan ee heerka koowaad heerka labaad iyo kuwa heerka hoose ee lagu qabto garoonka cayaaraha caabudwaaq ka oo u dhexeeya kooxaha ka dhisan xaafadaha iyo qeybo ku dhowdhow deegaanada caabudwaaq madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhagax dhigay xaafad casri ah oo laga hirgelinaya magaalada muqdisho saare cabdi xuseen ayaa mar kale faahfaahinaysa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa dhagax dhigay dhismaha xaafadda xeebta luulka ee degmada kaaraan ee gobolka banaadir dhagaxdhigga xaafadda waxaa goobjoog ku ahaa wasiiro xildhibaano maamulka gobolka banaadir ganacsato iyo martisharaf kale maxamuud cabdikariin oo ah gudoomiyaha rugta ganacsiga soomaaliyeed ayaa ugu horeyn dahfuray munaasabadda
ciidamada mas-uuliyiinta kala duwan ee ganacsatada iyo ururada bulshada shirkadda al asab guddiga marina beach iyo bulsha banki iyo ganacsatadeenna oo nooc walba leh oo bangiyo isugu jira nooc walba iyo sektor walbay ka kooban yihiin oo maanta wakhtigooda halkaan soo qeliyay dhammaantiin waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhanka kale gudoomiyaha gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaal iyo marti sharaftii kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa soo dhaweeyey mashruucan lagu dhisaya xaafadda xeebta luulka madaxweyne iyo mudanayaal waxaa farxad weyn noo ah inaad nagala soo qayb gashaan munaasibaddan aanan dhihi karin olli dhagaxdhig ee isugu jirto isku darsan saddex kambani marina biij alcasab iyo bulsha bank ay isugu darsameen alcasabna ay u dardargelinayso horumarka iyo qurxinta deegaanka
aadaan ugu faraxsana runtii waana ku dhiirigelinaynaa ganacsada soomaaliyeed inay sidaanoo kale ugu dhiiradaan dalkooda inay maal gashtaan mar aan hadda soo gelaynay ayaan nin wasiirha aan wada kaftannayo war meesha boor badanaa uu yidhi marka waxaan ku yidhi sanada kadib waxaad ku soo laaban doontaa meeshaanoo wada laamiyaal haddii ilaa yidhaahdo waxaan rajaynaynaa marka inay inay iyadoo intaan ka qurux badan inaan ku soo laabanno mar kale waxaan rabaa maalin dhaweynna maraan ka dhawaajiyey shacabka soomaaliyeed guud ahaan inaan halkaani isugu nimid annagoo furayno ama dhagax dhigayno mashruucii xeebta luulka marka magaca isla heshaaba aan caadi aan ahayn marka waxaan rajaynaynaa insha allaahu mashruucaani sida laga dhawaajiyey sannadaha soo socdo asigoo dee suuradahaan arkaynay iyo daarahan dhaadheer oaan arkaynay inaan u soo dalxiis tagnaan rajaynaynaa insha allaahu ugu dambeynna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ganacsatada soomaaliyeed ee joogta dalka dibaddiisa ugu baaqay in ay maalgashi ku sameeyaan dalka islamarkaana aaminaan dalkooda hooyo soomaaliya waa dhul in la maal gashto fursado badan ay ka jiraan wax badan oo badan oo fursa ayaa ka jira soomaaliya oo lacag badan iyo xoolo badan hanti badan laga tacbi karo haddii si fiican loo maalgeliyo dadka soomaaliyeedna war xoolihiinnii soo celiya dalka ku soo celiya meel allaaleya meesha mihnadaada adigu haddaad nin wax dhisan tahay haddaad mid warshado raba tahay haddaad mid adeeg bixiye aad tahay haddaad tahay mid maxaanku yidhaahdaay khayraadka dhulka ku jira raadintiisa iyo soo saaristiisa ku fiican aad tahay ama danaynaya dhammaan imaaw meel walba oy fursadda aad adigu rabto ay ka jirto sahmi oo ka wardoon oo tag dowladda soomaaliya waxay diyaar u tahay inay garab siiso dadkaas hantidooda dhaqaalaha dalkan horumarintiisa dadka brifetka ah yaa gacanta ku haya dowladduna amniga iyo nidaamka iyo qawaaniinta iyo ayay u haysaa bas waxay u baahan tahay badeedka dowladda in canshuurta la siiyo si ay intaa u qabato ammaankii u xaqiijiso qawaaniintii ku habboonaa oo hantida dalka la keenay difaaci lahayd inay maxaanku rahdaa dejiso in aanay dhicin waa la qarameeyey iyo waa lala wareegay iyo waxaa inaanay dhicin dhismahan xaafadda xeebta luulka ee magaalada muqdisho ayaa qayb weyn ka qaadan doona soo kabashada bilicda magaalada muqdisho shirweyne looga hadlaya qorshaha isbeddelka qaran ayaa maanta ka furmaya magaalada muqdisho wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta dhaqaalaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane maxamuud cabdiraxmaan beene beene ayaa sheegay in muqdisho uu ka furmaayo shir looga hadlayo qorshaha isbeddelka qaran shirkan oo furi doona madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa qoto dheer waxaa looga hadli doonaa arrimaha dhaqaalaha adeegyada bulshada iyo arrimo kale oo dalka muhiim u ah wasiir beene beene ayaa xusay in aan aqoon-yahano mas-uuliyiin dowladeed iyo marti sharaf kale shirkaasi ka qeyb geli doonaan ay muddo asbuucna laga furi doono arrimaha ahmiyadana lagu gorafeyn doono qaranka sida waxbarashada amniga horumarta dhaqaalaha iyo yareynta saboolnimada markaan dhegeystayaal waxaa kusoo dhawaataan xubinta salafka iyo suuqyadii saare cabdi
kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada jowhar haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jowhar ayaa boqolka doolar la kala siisanaya qiimo lacageed gaaraya laba milyan toddoba boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanaya laba milyan sideed boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka doolar heerka qabashada ayaa la kala siisanaya toddobaiyo labaatan kun halka bixinta la kala siisanaya sideed iyo labaatan markana maciishada bariiska nooca loo yaqaano safaariga ayaa loorkiisa la kala siisanaya soddon iyo sagaal doolar halka haafkiisa la kala siisanaya sagaal iyo toban doolar iyo bar baastada nooca loo yaqaan intervel ayaa la kala siisanaya toban doolar sokorta loorkeeda ayaa la kala siisanaya afartan iyo laba doolar halka haafkeeda la kala siisanaya koo iyo labaatan doolar loorka burka ayaa la kala siisanaya sideed iyo labaatan doolar halka haafkiisa la kala siisanaya afar iyo toban doolar caanaha nooca loo yaqaano brimfita ayaa la kala siisanaya lix iyo toban doolar xubinta sarafka iyo suuqyada magaaladan waa naga in xuseen markaana cayaaraha xilli cayaareedka ayaa maraya meel xiiso leh iyadoo xidigo badan ku jiraan qaabciyaareed cajiib ah inkastoo ay inkastoo lagu jiro xeereedka bilowgiisa waxaa jira xidigo shaka ku jira mustaqbalka kooxaha waxaa jira xidigo badan oo heshiiska kooxaha kula jira dhacayaan dhamaadka xeereedkani haatan lagu jiro waxaa jira kooiy toban xidigo kooxaha bermerliga heshiiskoodu dhacayo kuwaasoo ay ka mid yihiin tred alexander moxamed saalax iyo kevin ninkoo lagu magacaabo xubintaas ayaa ku dambeysay guudaha warka subaxnimo ee raadiyahaysana nabadgelyo